haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal boqol gu iyo wax yar muddo haatan laga joogo dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayadaas ku abtirsada waxaa aad u yaraa meelaha lamadegaanka lagu suurayn karo haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan luwigi roberti briketti wuxuu ahaa dalmarayn talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii sagaaliyo tobnaad ku sodcaali jiray dhulalka ummadaha geeska afrika qaarkood oo ay soomaalidu ku jirto wuxuu ahaa dalmaraynkii keli ahaa ee ka gees iyo ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray intaa ka sokow isaga iyo ku allihiisa briketti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaa ka hor loo yaqiin oo keliya dhulka soomaalida sior briketti oo waayadaas u shaqaynayay hay-ad la odhan jiray società geografica italiana wuxuu sadcaaladii uu soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buug uu u bixiyey soomaaliya ee banaadir oo kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii magaalada miilaan oo lagu daabacay baalasha buugiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka soomaalidu bilicdii uu jeerkaa lahaa siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hoosaba ay muush ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa ka muuqanaysay waxaa ka daraa iyaga oo raxanraxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey sida cawsha deerada dabataagta gorayada biciidka libaaxa wiisha shabeelka yeyda haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso dhowr sano kadib markii buuggaa la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalka ku waariyey waa gabay ku beegan kun iyo sagaal boqol iyo shantii oo allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan jiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd waa gabaygii uu marin jiray goobtii jidbaale kadib goobtii daraawiishii ay sida ba-an ugu naafatay ee ingiriisku uu boqolaalka halgamay kaga laayay maalintaas baa wixii ka haray oo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay ka talin jireen maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo eftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan hase ahaatee ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiisha cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo dabadeed maxaa dhacay daraawiish oo weli turku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorku u soo diray kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno oo awood aan idinku baalgelinno melihin markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daan dheera wax aan ahayna aan xoolo ka wadan dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelingaale oo muddo gaaban kadibba ay ku bulaaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen markuu ka soo yaro kabtay goobtii jilbaana iyo sudcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer beriga uu kaga cabanayay taake sakowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaareed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaayay siduu waayadaa u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa bal iga eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaas ku dhex sodcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabadeen la qaadi kari waaye dugaaggii libaaxa iyo wiishu ay ugu weynaayeen halaqa maska goodka abeesada iyo jilbiska lahaana ay ugu yaraayeen wuxuu yidhi xagar tiqa saleefan iyo qurac sina waxeelaaya jigtooraha galool iyo salmaan jarafku xiimaayo jimbac surad leh siiqo isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jawdheer qalaalan jaba xanuun weyn leh jirba qodax leh jiiqjiiq waxmuudi jeelin iyo yooco jirda badan jiroon iyo qaroon jaafur iyo seen sirriqa abeeriyo waxaan gocandho jeexaay janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluule sidaasaan u yeelaa wuxuu jiidhku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jab iska xooraayey wuxuu jeena calafow libaaxa igu jibaadaayey raadkaan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayey jadhabtiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecaayey taajuusku geesaha wuxuu jilayay ruuxayga waxaan jaamagaadkii cabsida jibanka buurayey wiil joofle iyo yey waxaan jirif ku keenaashay jirni qaba shabeelihii wuxuu igu jalaacayey tuq waxaan u soo iri dugaagta la butaynaaye silbis halaqa iyo goob waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees sirifle oo duuban maska tiriiqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay hawkarkii uu socaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tuducyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo islamarkaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan sii dhowaa beri kacoo jarabsadoo luuday tirmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibidhow moodaayey haddaan boqor jawaab iiga iman uma jaldhaabeene jidhkuu ima xanuuneen hadduu joog ileeyahaye jeclaantaan u qabay baan u tegay jaanka badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiidahan maraye jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jir rabay waa ninkii jooka ii lulay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo hora toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu